العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan kusoo jirnay baabu fii bayaani kasrati duruqi lkhayri maaragtay baabkii ahaay in ay badan yihiin jidadka khayraadka lagu gaarayo ayaan kusoo jirnay marka khayraadka albaabada lagu gaarayo aada ayay u fara badan yihiin haddii aan ku naqano ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wafcalu lkhayra khayr sameeya khayr marka haddii la yidhaahdo wax allaale iyo wixii wanaag ah oo shareecaddu ay u taqaano wanaag ama dadka muslimiinta ahoo zamankaas nool waxay curfi ahaan loo arko inay macruuf yihiin oo dadkaas haddaad u samaysay inaad qofkaas axsaan u samaysay markii la arkaayo waxaasoo dhan aad soo gelaya marka baabkaanu waxuu marka waasic u yahay shareecada islaamka inta ajir kaa soo gelayso iyo inta aad ilaahay agtiisa raallinimo uga gaarayso mid la xisaabi kara maaha salaada haddaad aadid waa ku wareeri soon haddaa aadid sidoo kaletood haddaad sadaqo aadid haddaad xataa qof bini aadan axsaan loo sameeyo aadid ilaa la gaarsiiyo waaba noo imaan doontaahe qofka bini aadamkaa shartaada inaad ka celisid inay sadaqa kuu tahay inaan adiga dhibaatadaada aysan bini aadan gaarin inaad ka celisid inay sadaqa kuu tahay mithaal waxaa kamid a haddii lasoo qaado cidaa deris kula ah gurigaada wasaqda iyo alaabta iska qaadaysid adigay ku qusaysaa inaan darsaankaada aysan wixii usoo urin ama aadan gaarsiinin waa shar aad ka ilaalisa laakiin haddaad ka daadiso meel idinkeeda ka dhexayso waxaa laga yaabaa ciddi gurkeeda ma aadan geyn laakiin meel idinka dhexaysaa dhigta meesha idinka dhexaysay oo qofkaana ku dhihi karin gurigeeda ku daadisa laakiin dhibkiisaa soo gaara ama jidka muslimiinta oo kale ad ku daadisa macnaa waxaa waaye inaad dhibka adiga kaa maaha xataa aad muslimka ka celiso khayraadkay kamid tahay marka wafcalul khayra khayr marka in la sameeyo way fara badan tahay laakiin hadda waxaa soo baxday xilligan zamankan adigoo xataa mas'alada samaynaysid in lagu yidhaha tanma samayna haa xadiis maa kusoo arooray magaceeda xadiis maa kusoo arooray hadda xadiis maa kusoo arooray waxaan hadda aada ula yaabayay oo beriga su-aal ahaan laygu keenay inta caqliga aan galo is iraa waxaan bini aadanka ilaa markaan intee loo yaa loogu jawaabi karaa nimaa adima nin kale laba nimaa ag fadhida labadii nimoo ag fadhidaa midkii ay adinka isla maqleen mid kamid aha wuxuu yihi alxaq ou yihi ninkaasaa kii kale soo boori xaaraan waayo alxaq lama dhihi jaro oo wuxuu yidhi haddii aan iri aadaanka haddaan maqloon ku farxo yidhaa xaq waayo macnaha ma waxaa waa ku dambaabay xaaraan waayo ma dhihaysa war wuxuu yidhi maxaa waxaan halleey war dembiga halleey sheeg wuxuu yidhi aadaanka lafdiga soo arooray dheh waa xadiis waa la gartay laakiin ha dhihin macnaha aadaanka waa xaq wax soo aroora maha manaa waxaan ku jawaabta minka ma keeli karti qofkaan ma dambaabi mase ma dambaabi qofkaan aadaana maqlay aadaanka markuu sii maqlay allahu akbar alxaq ou yidhi markaasar me ha dhihin alxaq ha dhihin maxaan dhahaa marka allahu akbar allahu akbar dheh ee allahu akbar allahu akbar hadhow waaba dhahaa ninkaas laakiin asagiiba ku farxay ku farxidii oo ku farxaya qofkii laga celshay maxaad u qabtaa marka inay kusoo baxdo diinta islaamka cabsiis iyo dhiil camal marka kelmadaan tiraa ma la hubaa ma la yeela ma la yeela marka wafcalul khayra waxay gelaysaa waxyaabo aada u fara badan in meelaha dadka mararka qaarkood muslimiinta lagu cariiriyo aada u xunta waxaa waaye waxyaabaha hadda masalan baabkaan markaan soo marnay waxaan soo marnay nin jid ka qaaday dhagax ee ku fayday naag oo jirkeeda gala jartay ee ay u kaalmaysay ee ilaahay janno ku geliyay geed laanaho jidka ka baxaayo qodaxdiisa inay muslimka dhibta keliya laga baqaayo inuu nin inta ka gooyo jannada ku gala albaabada khayraadku hal xaba iyo laba xaba ma ahayn waxay ahayd qof muslim ahoo dhulka alaab ka taallo eead kor ugu soo qaado sadaqaadkay galeen wejigaada oo wanaagsan oo qof muslima ku silaanto sadaqaday galaayaan qof muslim ahoo walaalkaad weji furan ku silaanto sadaqaday kuu gasho marka macruufka marka waa badan yahay laakiin haddana haddaa tiraa mid walbaba halay taabsiiyo ka nabiga mau kasoo aror ka nabiga mau kasoo aror macnaa waxaad gelaysaa marka dambe in adiga mushadid naqato oo mararka qaarto nafta aad isku eritay marka waad arki doontiin axaadiis kala duwan ayaa baabkan ku jirto hadda marka waxaan soo marray maaratay geedihii jidka laga dhaqaajiyo hadda wudu yaan ku naqanaynaa alxadiidu thaani cashar xadiidkii laba iyo tobanaad radia allahu tacaala canhu waxaa laga wariyey abi hurayra ayaan kusoo jirnay abi hurayra laga wariyey qaala wuxuu yihi abi hurayra qaala rasuulullahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi man tawalla-a ninka wayse qaata oo fa axsana alwuduuc waysada wanaajiya uma ata aljumcata jumcada yimaada fastamaca dhegaysta wa ansata aamusa markay khudbadu socoto gufira lahu waa loo dembi dhaafaa qofkaas maxaa loo dhaafaa maa baynahu qofkaas maalintaas ou joogo waxa baynkiisa oo dembi oo ka dhacay iyo wa bayna aljumcati iyo jumcado kale inta udhexaysa iyo wa ziyaadatu halaathati ayaamin saddex maalmood lagu sii daro marka maxaa meha ka soo baxay khudbadiiyow ninka yimid wayse qaadka awalay waajib ku ahayd sidii waajibka ku ahaayo haddana soo sameeyey khudbadina in la dhegaysto awalay waaji ahayd oo maxay aheeday marka imaamku khadiibka khudba akriha in la dhegaysto waajib waa ayadan labadii waajibkiisa u sameeyey wax gooni ma samayn haddana maxuu ka helo haayaa dambi dhaafuu kasii helo waaya markaasaa maxaa loogu dare saddex maalmood oo suubisa toddobadii berioo jumcada ilaa jumcada lama ahine saddex berioo suubisa waman masa alxasa ninkii dhagaxda quruuraxaa taabta faqad lagaa waa la huwey manaa maxaa laga ilaalihaa lafdigan waxau ka dambeeya waman masa alxasa insaadka oo khudbada jumcaad la dhegeysahay maxaa yeele khudbada jumcaad dikri waayo waa wacdi ilaahay oo wacdi waxaa waaye dadka muslimiinta la wacdihayo inaad dhegaysato maaragtay ilaahay taqwadiisi sidaad diintiisa uga xirmi laheyd sidii naftaadu ay u khuduuci laheyd waxyaabaha lagu faray waxyaabaha lagaa reebay ashiiqu ka hadlow haaya inaadan meel kale ku mashquulinin ilan maalinka khudbada jumcaad muhimmada ugu weyn maxay tahay waa wacdigaas muslimiinta isugu imaahayaan dikrigaas la isugu imaaha marka waxaa la diidaa inaad dhagaxdii ku faleen xasaaga waxaa waaye dhagaxda oo debinta aad ku fadhido dhagaxda yaroo quruurax ama budada kor saaran wasaqdaas inaad ku taataabay marka nabiga waati riwaayo kale waxaa jirtay waman lagaa falaa jumcata lah ninkii laqwiya jumca ma laha macnaha jumcadii waa dukaday laakiin ajirka ma helaayo waa sawaabtan iyo khayraadkan laga helaayo maxaa ka xarimay khudbadii uu ka mashquulay khudbada uu ka mashquulay marka baabka oo fiqiga ayaa masaladaas aada uga hadlo waxay culummadu isku qabtaan ninku hadduusan khudbadiba aqaanin ka warramo khudbadi waa yimiday hala dhegaystaa leeyahy marka khudbada inuu dhegaysto asagoon waxba ka aqaanin iyo inuu dikriga ilaahay ku mashquulayaa sii khayr badan ilaan qofkan khudbadii la akhriyay ma yaqaanin marka khudbadii maadaama uu akhriyay usan aqaanin hadduu yihaa laa ilaha illa allahu iyo subxaana allahi ma dambaabi culimadu waxay leeyihiin dikri inuu ku mashquul waa fiican taha bishardi laakiin inaanu keyrkiis dhimin balki dadka kaleo khudbadi dhegaysa lahay ee reediisa fadhiida haddaad tiri aniga khudbada la sheega ma aqaan qur-aan iska bilaabatay akrisato ummadiyaad uga dheeshid dikrigaad uga dheeshid marka ila waxay noqonaya quruurixi nin ku mashquulay ummadi kala dab sii mashquulis laakiin maxaa lagaa rabaa haddii xataa cala alaqali khudbada aadan aqaanin maha horta ugu fiican waa inaad aamusaa haddii ay naftu ku sii weyso oo aad is tidhaahdo macnaha cimrigaa hadda meel cidlaa kaaga khasaara waxna ma faa'iidaysa weysay walba dikri naftaada adiga ku eg oo adiga aadan wax kale aadan aadin naftaada wax ku eg ha ahaado oo ummada kale walba dhib kale ha u geysanin marka albaabada khayraadkaasaa ka mid a rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey alxadiidu thalith cashar xadiidkii saddex iyo tobanaad marwiyun waa kii la wariyey canhu can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sal lla ly slm rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi idaa tawallaa alcabdu lmuslimu haddii ou addoonka muslimkaa weyse qaato awil mu'minu ama addoonka muuminkaa oo weyse qaato weysidaa maka la tilmaamaa oo fakasala ou dhaqo wajhahu wejigiisa ou dhaqo kharaja waxaa soo baxa min wajhihi kharaja waxaa baxa min wajhihi wejigiisa waxaa ka baxa kullu khadii'atin gaf walba oo nadara ilayhaa ow ayada gafka khadiicadaas xaggeeda ku feeriyey ou ku fiiriyey bicaynihi indhihiisa ku fiiriyey ishiisa ku fiiriyey macal maay isha marka meelihii wasaqdaa ay maanta aan dembiga ahay aan la rabin inay aragto ay fiirisay waxay la baxaysaa biyahaas qofka ow dhaqo wejiga ku dhaqay ayay la baxaysaa aw maca aakhiri qadri lmaay ama biyaha wejiga ka dhibca dhibacda ugu dambayso ayaa waxaa la hoobahaayo dembigiyaa la hoobahayo fa idaa qasala haddau dhaqo yadayhi labadiisa gacmood kharaja waxaa baxa min yadayhi labadiisa gacmood waxaa ka baxa kullu khadiyaatin gaf walba oo kaana uu ahaaday badashahaa kii qkii ku qabtay yadaahu labadiisa gacmood macal maayi biyaha ou dhaqaayay la baxdaan gafafkaasu ow maca kullu khadiyatin gaf walbaba waxaa maa kul maca aakhiri qadri lmaayi biyaha dhibacda ugu dambayso ayay la baxayaan fa idaa hasala haddii uu dhaqo qofka rijlayhi labadiisa lugood kharajat waxaa baxda kullu khadii'atin gaf walbaa baxa mashadhaa ay socotay rijlaahu labadiisa lugood ay socdeen macal maayo ilaan meel adiga ilaahay aadan ka raali ahayn ay lugtaan aaday biyahaas aad dhaqday ayay la baxayaan marka dembiyaalkan la leeyahay waysadu waa la baxaan waa dembiyaalka sakiirada ee dembiyaalka waaweyn oo kabiirada towbay u baahan yihin towbay u baahan yihin waa dembiyaalkan sakiirada ahoo qofku weliba uusan u qasdin ama uusan ku faraxsanayn ee uusan joogto ka dhiganayn marka intaa xataa yakruju qofka inta uu ka baxo naqiyan asagoo nadiif ka ah min adunuubi qofka wayse qaadka oo wayse qaatay dembiga asagoo ka nadiif u ahaana marka culummadu waxay u badnaa jirtay inay waysada badiyaan weliba waxaa la sii jecel yahay xataa adoo wayse qabo inaad sii wayse qaado anas ibni malik wuxuu leeyahay kitaabka bukhaariga marka uu waysada ka sheekaynaayo wuxuu leeyahay annaga waxay ahaa jirtay waysada mid naga gudda salaad walba intaan qofka uu xadad uga dhaco maanta hadduu duhur wayse qaato casr iyo maqrib iyo kulli isaga wayse qaadi jira laakiin nabigeyna mukhtaar alayh slat slam muxuu ahay kaana yu maaragtay yatawalaw maca kulli salaatin salaad walba nabigu waa wayse qaadi jira taasi berig masaajidka xataa ictikaafsan yahay salaaduu dukada tan kale markay timaad waa wayse qaadanay macnaha nabiga sida derajagu walbaba usii kordhayso midba midda ugu sii fiicanoo camalkaasi u dooran jaray saasaana ilaahay u dooray maxaa yeele nabigu wax sunaada ma qabin aa layidhaha kulligiis waxay u ahayd waxiis adan acmaasha uu samaynayo sidii wax waajib oo kale marka waajibkuna sunnada waa ka ajir badan yahay الحديث الرابع عشر حديث كفر الثمانات مروي واكيل وريي عنه عن أبي هريرة يا لغا وريي أبي هريرة يا لغا وريي واغا ناس عده رضي الله تعالى عنه لا كرال نقضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي حبيس عوك وريي قال النبي وحوجه الصلوات الخمس شنت الصلاة أو لدكدو هي والجمعة إلى الجمعة جمعدان أو دكتو أو جمعدان كلا دكتو ورمضان إلى رمضان رمضان كانت سنتك ilaa ramadaankiisa kale laga gaaro oo isagana soontid mukafiraatun waa kuwa lagu dhaafo limaa baynahunna waxa dhexdooda ahaadeen ida ijtuniba alkabaa'iru qofku haddau ka ogaa ka fogaado dembiyaalka kabiirida salaadaad dukatay duhur ilaa salaadii casriaad ka dukato intuu dhexaysay wixii dembiyaaloo sakiiraha kaa dhacay salaadan muga dukato ee tii kala dukato wixii dhacay labada salaadood lagugu dhaafo khudbad jimcaadaad dukatay ilaa haddana khudbada jimcadoo kaleta haddana ilahay ku waafajioo dukatay labadaas khudba intuu udhexaysa dembiyaalka kaa dhacay labadi khudba fadligooda lagaaga dhaafo ramadaankaanaad soontay ramadaankii kale haddana soontay labadan ramadaan intuu udhexaysa wixii dembiyaalahoo sakiiroo kaa dhacay waxaa lagu dhaafa ramadaanka fadlilihiisa lagu dhaafa laakiin bishardigu maxau yahay idajtuniba alkabaa'iru qofka hadduu kabiiri ka dhaqaaqo laakiin maxaa salaadaanan dukaday banaankaan u baxay beenaan sheegay macaasi waaweynaan galay kabiireen dembiyaal fawaaxishan soo sameeyey markaan soo qadana waxaa waaye salaad laga dhaafaa dembigan kabiirahood gashay sidiisau toobo uga baahan yahay acmaashaan yaryarkaa kuwa lagu dhaafaa ma ah waxaa waaye acmaasha lagu dhaafaayo idajtuniba alkabaa'iru haddii kabiirooyinka laga dhaqaaqo rawaahu muslim xadiidkaana muslim ayaa wariyey alxadiidu alkhaamis cashara xadiidkii shan iyo tobanaad mar weyan waayo kii la wariyey canhu can abi hurayrihi ayaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala rasuululahi sal ly slam wuxuu yiri abi hurayra qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi sal ly slm rsulka ilahi wuxuu yidhi alaa adullukum miyaanan idin tusinaynin amase ma idin tusiyaa calaa maa yamxu llaahu waxa ilaahay ou ku hoobiyo ama uu ku tirtiro bihi shaygaas sababtiisa ilaahay ou ku tirtiro alkhadaayaa gafafka uu ilahay uu ku tirtiro oo wayarfacu ou ku kor yeelo bihi shaygaas sababtiisa ilaahay ou ku kor yeelo addarajaati waxau ilaahay gafafka ku dhaafo darajaadkana kor ugu dhigo miyaanan idin tusihaynin qaaluu asxaabtu waxay yidhaheen bala nacam ay macnaha rasuulka ila ya rasuul allahi waad ma tusaysaa qaala nabiga wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu'i waysada oo la taam yeelo macnaha la si kaamila loo sameeyo cala almakaarihi ay calaa waqtilkaraahi waqtiga karaahiga u jiro waqtiga qabowga jiro kale hadda waa taqaanaa waqtiga winterka jiroo kale inaad waysada maaragtay taataabad ka dhigtoo tira biyahan waa qaboojahayaane aad gacanta ku gaadgaadsiisa lama rabo inaad biyihii gacanta ku dhaqdaal rabaa inaad wejiga mugaa dhaqaysa dhaqdaal rabaa laakiin inaad ta gacanta qoydo tira waa qo aad ku taataabata lama rabo taasoo kale wayse maaha isbaaq waxaa la rabaa ximinta inay biyihii si dhaba u kala gaaraan oo weliba laba laba iyo saddex saddex sidii soo aroortay aad adiga u samaysay marka waysadii oo la kaamil yeelo waqtiga karaahijaa iyo wa kasratu alkhudaa lug tallaabtoo badato ila almasaajidi tallaabtaada masaajidka u badan tallaabtaada sii soco soo soco sii soco soo maqribaad soo dukatay ha ka daalin markii cisho la gaaro haddana masaajidkaada aad salaad subaxaa la gaaray xalaan dukadee beriga iska dhaafa ha dhihin haddana masaajidkaada tallaabtaas faraha badan leh eed masaajidka ugu naqnaqanaysidna waxaa waaye waxyaabaha oo maarata ilaahay dembiga ku dhaafo darajaadkana korka loogu qaado wa intidaaru salaati bacda salaati salaad ood sugto adoo salaada kale ku sugaayo casiraad dukatay casirkii markaad dukatay ayaa haddana maqribkaada ku dhowrata waxaa tihi maqribkaa iga tega maqribkaasaan yeela markaas hadda maqribkii dukatay ceshihiaad ku dirto adoo weysdaad iyo cibaadadaada salaada masaajidkaad ku dukatay asad waxaad tihi salaadi kalen sugaa bixi maa jamaacadii idhaafay fadaalikum midkaas aan soo sheegnoo khayraadka arribaadu dhufayski wa ribaad waxaa la yidhahdaa dadka markay jihaadka galaan dhufayska dadka galo ee ilaalihaayo muslimiinta meeshii laga soo geli lahay dadka ilaalihayo ribaad la yidhaha macnaa qofkaas wuxuu yahay qof ku jiro dhufays camal oo jihaad ku jiro camal qofkaaso isagoo qof faraskiisa iga qaatay muslimiinta mihi laga soo gelaya ilaaliha kalatad waayo marka taas waa waxyaabaha khayraadka lagu gaaro rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey alxadiidu saadis cashara xadiidkii lix iyo tobanaad marwiyun waa kii la wariyey can abi muusa alashcari ayaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi abi muusa alashcari qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi man sala albardayni labadii waqti qabow ninkii dukado dakhala aljanna janna ayuu galaa muttafaqun caleyhi bardaynka waxaa loo jeedaa salaada subax iyo salaada casr maxaa yeele waxaa loog yahay waa labada insaanku ay jecel yihiin hurdada maanta haddii la qadeeyo qof waxuu rabaa inuu tiska hurdo haddaa uu ta soo kaco markii isaga la naqata dukado maxaa ka fiican marka markaad qadaysid naftaada inaad celiside jamaacada aysan ku dhaafin ad soo ordo maxaa yeele xadiidkan waxau ahay nabiga waa tow yiri ninka munaafiqa waxaa lagu yaqaanaa salaadow akhiraa marka casirka uu marka soo qaada nabiga markay salaada wuxuu yihi qoraxda ay gaashaan naqato ay sii laalaadsato oo inta istaago afar ragco waxau ahay sidii maaragtay diiqa biyo cabaayoo kale ow gaw gaw gaw ka siiha markaas una ordaa isagoon ilaahay xusan maxaa la rabaa marka salaada waktigeeda duko jamaacadan ay ku dhaafi marka nafta ka celi ilaa waktiga qabowga imaalahay oo intaad duhurkii soo kululaatay aada rabti inaad qabowdo galabta casirkii aada raaxaysatid ama salaad subaxoo kaletooda qaboobaa jiro xao dhan saa hurdaysay waxaad ka cabsee ma aadi karti masaajidkaa leedaha qabowga nafta ku qasab qabowgaas nafta ku qasab marka labadaas qabow qof ka dukada jannadow gala alxadiidu saabic cashara xadiidkii toban iyo toddobaad marwiyan waa kii la wariyey canhu can abi muusa alashcari aan kasoo hadlayne radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam xadiidkaana marka balku tusihaayo wixii aan soo sheegno dhan kulligiis macaanidiisa kana keenayo qaala nabiga wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala ly slm rasuulka ilahi wuxuu yihi idaa marida alcabdu addoonku haddou jirado ow saafara ama ou safro kutiba waxaa loo dhigaa lahu mithlu maa shay matalkiisaa loo dhigaa kaana ou ahaay yacmalu muqiiman waktigu gurigiisa joogo wixii ou samay jaray aa loo dhigaa saxiixan weliba waktiga jirinayo ee waktiga nabad qabay maxaa yeele waktiga nabad qabay ninkaas salaada jamaacadu laazimi jiray salaada weysida waa kaamil yeeli jiray waa waa jiraday beriga dhe jiradii ou jiraday isaga oo saxiixa camalkau la imaan jaro kara beliga loo dhigaa qofkii musaafir u noqday salaadii waa gaabshay ama salaadii waxau awoodi waayaba waktigeeda inuu dukado inuu jamciye ku qasabto marka maxaa imaanayo qofka markau muqiimka ahay salaadi ou duka jaray laazimi jaray cibaadadeedoo kale loo dhigaa waxaad ka soo qaadaa qofkii waxaaba waayo intausan jiran ka hor habeenki walba inta soo kaco salaatuleil duka jaray habeen walba ayuu inta soo kaco salaatuleil duka jaray riwaayo kaleo bukhaari ayaa jirto oo saas ahayd qofka habeenkii salaat qiyaamuleyl lahaa jaray ee ka hurda ama ka jirada waxaa ilaah u dhigaa isagoo istaaga habeenkaas oo kale maxaa yeele habeenkaas waa ka jirrad awalay caada ku ahada lama raba ina halkoo cawo istaagto halkoo cawan iska dhaaf laakiin markay caada ku ahaa jirtay inaad habeenka qiyaamuleyl soo kacday cawadii aad soo kici weyso ee jiro kugu qasabto ama safar ow kaa xayiro waxaa lagu dhigaa salaadaada inaad dukato fiir marka maxaa waaya marka acmaashii khayraadkaad eed ka caado yeelatay waa lagu samaynaa rawaahu lbukhaari imaam bukhaari ayaa wariyey والحديث الثاني ثامن عشر حديث كي سيدة تمنات مروي وايكي لوريك عن جابر جابر بن عبد الله يلا وريه رضي الله تعالى عنه سيد أبيس بالا كرر عنه ما لا كرر النقضاء قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحويري كل معروف وحو البو وناقه هلا سمايه صدقة صدقة واي وحكست ايه خير إلا سمايه صدقة واي مركب معروف وحي أمد مسلمين تسكت تقانو oo qofkaanu markau sameey la leeyahay alla ilaha qofkan wanaag ou sameeyey ajiro kaa siina qofkan oo wixiiba wanaag ah ilahay ajiro kaa siina marka waxaa la rabaa laakiin wanaagu inuusan ahaanin midka ay maarata qofka faasiq ah oo isagu maarata yidhi ee dadka ahlo maarata xilli wal caqdiga oo waxna gara karo waxna aqoonsan karo dadka kelmadda yidhaahdiina lagu kalsoonaa karo waxay macruuf u yaqaaniin laakiin ma aha qofka faasiq ah oo kale midka hadda khamrada cabaa kale haduu ku yidhaha aniga khamrada cabaa waa macruuf way la fiican taha macruuf maa laga siihaa waxa waaye shayga shareecadda islaamka ay xumaan u taqaano ma aha macruuf waxaa wanaag loo yaqaanaa wixii muslimiintu ama nasku soo arooray ama intii muslimiinta ahlu xaqa ay khayraad u arkayso ay wax wanaaga oo arkayaan waxaasoo idin marka khayrkaas waxaa waaye sadaqay kuu naqanay haddaad samaysay rawaahu bukhaari ayaa wariyey wa rawaahu muslim min wajhi xudayfata waxau ka wariyey xudayfa ee maarata ibnu yamaane ayuu isagana ka wariyey muslim oo riwaayadan oo kaletood ahayd waayo alxadiidu taasic cashara xadiidkii sagaal iyo tobanaad marwiyun waayo kii la wariyey canhu isla jaabir bin cabdillahi biyaa laga wariye qaala wuxuu yihi jaabir qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam maa min muslimin qof muslima ma uusan ahaanin yagrisu abuuraayo ama tallaalaayo karsan tallaal tallaalaayo ilaa haddou tallaalo kaana waxaa u ahaaday maa kulli maa ukila wixii la cuno minhu oo maaragtay tallaalkaas ama waxyaabaha abuurkaas ou abuuray wixii laga cuno minhu xaggiisa lahu sadaqatun qofkaasuu sadaqa u ahaana beeraad abuurtay beertii adiga aada abuurtay wax allaala wixii laga cuno sadaqay kuu taha bahal ba haddou raba ka cuno qur-aansha ha ka cunto geedaad abuurtay geedahaas aada abuurtay murahoodii wixii kaa cuna ama adiga cun ama ha lagaa xado ama maxaa la yidhaahdaa ha ku ahaadaano xayawaan ha kaa cune wax allaala wixiiba laga cuno sadaqay qofka u taha marka waxaa wanaaga kaaga dhiman ilaan beertan waxaa laga cunaa fara badan yihiin wamaa suriqa xataa wixii beerta laga xado minhu shayga aad tallaalka aada samaysa xaggiisa laga xado lahu sadaqatun qofkaasuu sadaqa u ahaaday walaa yarza-u walaa yarza-uhu maaragtay ma nusqaamiyo axadun axad ma nusqaamiyo ilaa kaana lahu sadaqatun qof bini aadana beertan adiga aada abuuratay wax kama nusqaamiyo oo qof wax ka nusqaami karaa ma jiro ilaa shaygii laga nusqaamiyey adiga sadaqo kuu yahay wax allaala waxaad samaysay ee adiga maarata amaha lagaa xado ama adiga aada sidaqaysatid ama xayawaan adiga aadan ogeyn ha kaa cunaane kulligood sadaqay ku yihiin rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu riwaayo kaloo isla muslim leeyahay waxay aheeday falaa yagrisu ma tallaalo almuslimu qofka muslimkaa karsan tallaal amase abuur oo fa ya'kulu minhu insaanun insaan ou ka cuno shaygaas ou tallaalo xaggiisa walaa daabatun wax dhulka korkiisa ku tukuba ou ka cuno walaa dayrun shimbirna ou ka cuno ilaan shimbirka adiga kama cesho kartid way kaa cuneen ilaa haddii la helo kaana wuxuu u ahaaday lahu sadaqatan qofkaas sadaqa u ahaaday ilaa yawmi alqiyaamati intiba maaragtay beertaas wax laga cunaayo sadaqay kuu tahay wixii laga cuno adiga sadaqay kuu tahay wa fii riwaayatin laa yakrisu musliman karsan walaa yazracu zarcan macnaha ma tallaalo mana abuuro